walahi adaalidkii adaasdarobna marka waliba aha marka barnaamijka aadii oo oo maaragtay laisla garto in reshaafalkii loo baahan yahay waktigaada lala joogo kulley si loogu talagalay dalabaadkii xildhibaanada awal hore uu ahaa oo madaxweynena kulley iyo diyaar u soo noqday taasna waxaa waaye waxa aan ka sugaynay in badan aan ka sugaynay waaye waana soo dhaweynaynaa sidoo kale xildhibaanka ayaa hordhigay su-aal la xiriirtay waxyaabaha xilligan ay ku suluugsan yihiin wasiirada shaqaynaya ee xilaalka haya maya horta meel haddii maamul ku jiro wasiirada way badan yihiin hal wasaarad maaha dhowr wasaaradood waaye wasaarado shaqaynayana waa jiraan wasaarada oo shaqadii laga rabay gudan waayana waa jiraan taas waa xageego bani aadan ka masanno qof walba meeshii loo dhiibo waa kicinaa qofna u iska joogaa marka taas markii aan fiirinaysa oo wax horumar iyo socod loo helo darteedan madaxweynaha inta badan ka dalbanaynay waay wax kale ma jiraan kulley taasay waay ma waxa dareeri kale haddii qof shaksi haddaan u hayno malaha laakiin haddii tira marba toban kor u dhaafto labaatan waxa ku dhow in meelahaas gaarto dadka sidii la wada rabay ma aha marka si haddan intii shaqaysay oo shaqadooda loo bogeyn ay meesha ugu soo noqdaan madaxweyne shariif xasan sheekh aadan madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa kulamo la qaadanaya xildhibaanada siyaasiyiinta iyo odayaasha dhaqan ee kasoo jeeda deegaanada koonfur galbeed soomaaliya iyo qeybaha kala duwan ee bulshada shariif xasan ayaa golihiisa wasiirada waxa uu magacaabay laba sano ka hor welina lama horgelin baarlamaanka maamulkaasi wararka qaar ayaa sheegaya in shariif xasan hadda culeyska ugu badan kaga imaanayo xubnaha xildhib siyaasiyiinta kasoo jeeda deegaanada koonfur galbeed taas oo badankood u badan inuu isku shaan inuu ku sameeyo golihiisa wasiirada